laga bilaabo saaka ardayda macalimiinta iyo shaqaalaha dugsiga beesha ee magaalada silsile guud ahaan gobolka looma baahan inay waji xirtaan talabadaas ayaa la qaado si laga ogaansamo sharciga xalay ay meel mariyeen sharci dejinta iowa saacadiidaha ugu dambeeyay ee kalfadhigii sanadkan subaxnimada hore ee saakay gudoomiya gobolka iowa kimranolds ayaa saxiixay sharciga macnuumuunka wajibadka maskaarada ee iskuulka oo iowa sharci dejinta iowa waxay soo gabgabaneysay fadhiga ku dhawaad saddex toddobaad kadib sida la fileeyay kadib markii xildhibadeeda jamhuuriga ayaa dhameystirin waxdowdoodka ku saabsan qorshii canshuur adeeg ansixinta isbitaalka canshuuraha sharcidajiyaasha waxay ku darsadeen dhowr axmiyood kale oo muxaafid ah oo si maran oo ku bilaabmay cadidada xuquuqda codbixinta ilaa baliriinta helitaanka qoryaha iyo isbitaalka maskaro xiran tirakoobka daraseed biley oo ah daawaan lasii daeyay oo ku saabsan bankiyaasha meelaha miyaga ah ee toban meelood iyo gobolada galbeedka oo ay ku jiraan dhammaan saddexda gobol ee sealand ayaa gaaday rikoor cusub laba bilood uun kadib markii ay garaacday rikoodka hore isugeynta guud ee saxaka reer miyaga ee bisha may waxay gaaday toddobaatan sideed dibac sideed ku dhawaad toddoba dibacood oo ku saray rikoodka hore dib kasta oo ka saaray konton waxay muujinaysay dhaqalo koray inka badan kun sanduuq oo cunto ah la qeybiyey barnaamijka u s d a ee barnaamijka sanduuq cuntada bareylka ilaa qoysaska saakay dadaalka waxaa soo qabanqabeeyey wakaalada waxbadka bulshada ee xarunta rajada wado bixin kale oo la maro dariiqa ayaa la qorsheysay tobanka subaxnimo khamiistii soo socoto meeshii baabuurta la dhigto sunnybrook church ee ku taala kafada morningside ee magaalada seoul